suuradda alkahaf hogga nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii xifdiya tobanka aayadood ee hore ee suuradda alkahaf waa laga dhowraa masiix addajaal waxaa wariya muslim
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
ammaan oo idil iyo mahadba waxaa mudan allaah ee ku soo dejiyey kitaabka qur'aanka addoonkiisa nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam oo aan u yeelin wax qallooc ah waa kitaab toosan qur'aanka oo qofkii raacaa uusan lahaanin qallooc iyo leexleexasho